gudoomiyaha gobolka sogdheer iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee gobolka seyti iyo hiri tababaran dareeri waxaana ku mid ah ciidamada booliiska gobolka togdheer tababarka waybows dareerey muddo tumiyo afar maalmood weyna laga baradaa ee baarista dembiyada iyo ku horseedowka falalka dembiyada ee ku dhow somalilan qadar faarax cumar taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka togdheer waanee kusimiga taliyaha ayaa sheegay in taliska qaybta booliiska gobolka iyo kala dardaaramay iniyo markaa seytika waxaan halkan a uga mahad celinayaa taliyaha ciidanka boliiska oo suurtogeliyey baahidayadii markii aan u sheegnay inuu markiiba degdeg uga soo jawaabo oo uu soo diro tiinkan macallimiintaa ee khubarada ay waxbaraya ardayda ardaydu marka horeba aqoon bay lahaayeen qof kasta oo bilaaduna waxbarteen wuxuu u baahan yahy in wax lagu kordhiyo adduunyo casrigeenu joognaa jiilba jiil buu bedelayaa casrigaa guddoomiya lala jaan qaadaya iyadoo taa la taxgelinayo waxa uu suuro geliyey taliyaha ciidanku baadhista noocii u dambeeyey iyo qalabkii u dambeeyey ee caalamku adeegsado inuu barco keeno waxaa muddada afar iyo tobanka casho ahayd oo muddo ilaa lix saacadood ay ku jireen galaaska la berayey qiimaha kala duwan ee dembiyada waxaan hubaa wax badan oo markii hore naga dhinnaa buliistahaan qalab ahaan inuu iminka noo dhammaystiran yahay dembigu marka uu dhaco had iyo jeer waxaa dhacdaa ashyaabaa loo adeegsadaa buliistahaan gobol ahaan way nagu adkayd qalabkaa la qaadaya igsimirhkaay sida loo seefgaraynayey aqoonteedii waanu lahayn laakiin qalab ahaan baan oolin maanta waxaa diyaara qalabkii lagu qabanayey kii faraha lagu soo saarayey kii tuuggu marka guriga uu dhaco lagu helayey farihiisii aad baa u mahadsantihiin macallimiinta iyo taliyaha ciidanka ee inoo soo dira tababarayaashan macallimiinta xirfadda leh ee aqoonta u leh habka wax loo baadho iyo habka wax looga daba tago iyo habka wax looga hor tago ee hab baadhiseed la idhaahdo intaa waxaan ugu mahadnaqayaa taliyaha ciidamada sharanka ciidamada somalilan ayaan booliiska oo u mahadnaqaynaa wax kasta oo wax kordhinaya oo gobolka yimaadana ama qaranka u soo kordhaana qof waxay u kordhaa qaranko dhan bay u kordheen waxaan u mahadnaqayaa booliiska iyagoo habeen iyo maalin ordaya hadday taliyo yihiin iyo hadday taliyo xigeenna yihiin iyo hadday askar yihiin haddana ay ku leefaaqan tahay waxbarashadii haddana iyagoo habeenkii soo jeedo wokitoga haddaad ka dhegaysato labadii habeennimo shaqaynaya haddana hadday subaxii tababar kana imanayaan habeenkiina shaqaynayaan way ku mahadsanyihin waxaan u mahad celinayaa taliyaha kusimaha taliyaha iyo taliyihiiba oo halkan aan isugu nimi oo aan wada shaqaynay si wanaagsan oo aad iyo aad u xilkasnimaana aan u wada shaqaynana iyana mahadnaqaya marka waxbarashada ciyaar maaha waana sunni inaad wax walba barato waxaa si aad u baranaysaa xaggeeda wanaagsan ka barta inta aynaan lahayn ee kitaabkeennu inoo diidayana ka digtoonaada toosnaantiinnuna ha noqoto rag dhisan sidaa iminkaa u dhisantihiin wajiyadiinu u dhisan yihiin rag wada wanaagsan baa i muuqda